madaxweyne rajab tayib erdogan oo isagu ku baaqay kulankan aanan caadiga ahayn ayaa hadal uu shalay ka jeediyey magaalada ankara mar kale ku sheegay in turkiga iyo dalalka islaamka ay sii wadi doonaan walaaca ay ka qabaan arrinta qudus wuxuu cambaareeyey madaxda xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka oo uu ku sheegay inay ku guuldaraysteen midaynta hal dhibic shan bilyan oo muslimiin ah oo ku nool dunida dacaladeeda ajadaha shirka biri madaxda dalalka islaamka uga furmaya istanbul ayaa gebi ahaanba xoogga lagu saaraya tallaabada ay ka qaadan doonaan dalalka islaamka arrinta qudus sida uu leeyahay cabdinuur daahir oo ah saxafi ka tirsan tv-ga qaranka turkiga qaybtiisa dunida la hadasho kuna nool magaalada istanbul
shirkan waxaa isugu imaanaya wadamada caalamka ee islaamka loo yaqaano o i c ururkaas wadamada istaga caalamka islaamka haddana waxaa madaxweynehu ah oo muxua gudoomiye madaxweynaha turkiga mudane rajab tayib erdogan hindisaha looga hadlayana waxa uu yahay arrinta qudus maraykanku go-aankii uu gaaray ahay inuu u aqoonsado magaalada qudus caasimada israa'iil inay tahay sidaas darteed wadamada caalamka iyo kuwa islaamkaba badankooda way dhaleeceeyeen go-aankaas go-aankaas wixii laga qaadan lahay wadamada islaamka ayay isugu imaanayaan dadka sida caadka ah ula socda shirkan ayaa sheegaya in la filayo in madaxda islaamka ay kasoo saari doonaan go-aano ka dhan ah tallaabadii ay dowladda maraykanka ugu aqoonsatay magaalada qudus caasimada israa'iil laakiin su-aasha taagan ayaa ah go-aanada kasoo baxo inta badan shirarka noocana oo kale ah ma yihiin kuwo fulo oo laga dhabeeyo waa kan mar kale cabdinuur daahir oo ah saxafi degan istanbul nuura waa mahadsan tahay horta dhibaatada ugu weyn waxa ay tahay ururka muddo badan oo dhisnaay wax badan oo muxuaha kulamo badana la qabtay laakiin go-aano way soo saaraan meel marin ma laha sababta ay tahay waxaa jira wadamada islaamka dhexdooda muxuaha dhibaato ka jirta wadamada islaamka kala daadsan xilligan hadda lagu jirana waa xilliga yani wadamada islaamka ay ugu dhibaatada badan yihiin dagaaladu ay ka socdaan ciraaq suuriya burbursan yemen oo dagaalo ka socdaan libiya oo faylad state soomaaliya oo muxuu ahay oo daciifa wadamada qatar iyo muxuu ahay sacuudiga iyo khaliijka oo qaarkood isdagaalsan iiraan oo ayaduna meel kale ka dagaalamaysa marka yani go-aan haddii la soo saaro xitaa inay meel la gaarsiiyo xitaa ma la rajeynaya laakiin go-aamada kasoo bixi kara waxaa laisleeyahay inay yihiin in cambaareen in go-aankaas ay kasoo horjeestaan madaxda ka qaybgelaysa shirkan ayaa waxaa kamid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ururka iskaashiga islaamka oo uu hadda guddoomiye u yahay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa waxaa lagu aasaasay dalka morocco sanadka kun iyo sagaal boqol sagaal iyo lixdankii waxaana xubno ka ah toddoba iyo konton waddan